الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha lix iyo tobnaad waxaay leedahay haddii macallinkii uu xanuunsado gabdhaha ama dumarku ma booqan karaan jawaabteeduna waxaay tahay way booqan karaan oo ninka xanuunsaday ruuxa dumarka ajanabiga ka ahi way booqan kartaa iyadoo arrinta noocaasiya loo daliishanayo adilada guud ee dhiiri gelinaysa ciyaadatulmariid qofka xanuunsanaya in la booqdo ajarka weynna u ballan qaaday qofka booqda qof xanuunsanaya oo ilaahay daraaddii subxaana watacaala u booqda rag iyo dumarkuba way soo gelayaan adilo gaarina way jirtaa waa ku soo aroortay inay booqan karaan raggu dumar ajanabi ka ah oo xanuunsanaya sidaasoo kale inay booqan karaan dumarku rag ajanabi ka ah imaam albukhaari raximah ullahu tacaala wuxuu saxiixiisa u baabaystay baabu ciyaadati annisaai alrijaal aw lilrijaal booqashada dumarku ay booqdaan ragga adilada baabka uu ku sheegay waxaa ka mida umu darda radi allahu canha inay booqatay nin ansaari ahaayoo xanuunsanayayoo masaajidka jiifay waxaa kaloo bukhaari uu ku wariyey saxiixiisa caaisha radi allahu canha inay tidhi lama qadimna almadiina wucika abubakrin wa bilaal markii magaalada madiina aanu nimi waxaa xumadii ay ku dhacdo xanuunsaday abubakar iyo bilaal marka caaisha radi allahu canha way booqatay abubakar oo aabaheeda iyo bilaal oo ajanabi ka ah marka waxay weliba sheegtay waxay ku tihi faqultu yaa abati kayfa tajiduka aabboy sidaa tahay maxaad dareemaysaa oo yaa bilaalu kayfa tajiduka bilaal oo adiguna sidaa dareemaysa waxaanaynu ogsoonahay caaisha radi allahu canha bilaal ajanabi ayay ka ahayd nebiguna caleyhi salaatu wasalaam sida abu daawuud sunantiisa uu ku wariyey wuxuu booqday gabadh saxaabiyada oo la odhan jiray umulcalaa waxaanuu rasuulku ku yidhi abshiri ya umalcalaa bushaarayso umulcalaayay fa ina marada almu'min yudhibu dunuub kama tudhibu annaar khabat alfida bushaarayso qofka muuminka ah xanuunku dembiyada ayuu ayaa lagaga dhaafaa dembiyadiisuu meesha ka saaraa sida dabkuba meesha uga saaro fidada aan saxda ahayn ama waxa aan saxda ahayn ee fida khaalis aan ahayn ee fidada waxa weeyaan la socda saasoo kale nebigu caleyhi salaatu wasalaam markuu dhintay abubakar radi allahu canhu iyo cumar waxay booqan jireen umu ayman cumar baa abubakar ku odhan jiray ina mari aynu soo booqanno umu ayman sidii nebiguba caleyhi salaatu wasalaam uu booqan jiray laakiin maadaama rag iyo dumarku ajanabi ay kale yihiin gabadhu marka ay booqanayso nin xanuunsanaya macallinka ha noqdo ama nin kaloo qaraaba laakiin maxram aanu ahayn ama jaar shuruud gooni arrintaasi leedahay shuruuddaasi waxaa ka mid ah haddii gabadhu ay nin leedahay horta ninkeeda waa inay idan ka qaadato ta labaad gabadha shuruuddii laga rabay gurigeeda marka ay ka baxayso iyadana waa in laga helo oo jilbaab dhammaystira waa inay xidhan tahay tabarujka ay ka fog tahay cadar iyo udug iyo waxyaabaha noocaasana waa inay ka dheeraato marka ay baxayso gabadhu waa in fitno laga aamiyaa in iyadu wax fitnayso ama iyadaba la fitneeyo ninkaasi ajanabiga ka waa inaanay la khalwoonoo meel aanay kula gooni noqon ikhtilaad waa inaanu dhicin rag ajanabi ka ah inay dhex gasho haddii markaa fitno looga baqayana qawaacidda shareecada waxaa ka mida sadu daraa'ic almufdiya ila alfitan in la xidho oo laga hortago wadooyinkii asbaabaha dadka fitno ku ridi kariya wax shareecada khilaafsan wakhtigan dambena waxaynu ognahay dadka iimaankooda inuu daciifay sharkiiyo fitankuna inay aada u fara badan yihiin markaa taxadir iyo digtooni dheeraada ayaa loo baahan yahay wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu